maalintii shalay ee bisha februari ee ahayd tobanka waxaa ku beegnaa aasaaskii ciidanka badda ee soomaaliya ciidanka ayaa intii dowladda dhexe soomaaliya ay dhisnayd kaalin ka qaatay ilaalinta xeebaha islamarkaasna ka qayb qaatay dagaalkii soomaaliya etoobiya ee sannadkii kii haddaba aasaaskii ciidanka iyo sidii uu shaqayn jiray ayaa waxaan ka waraystay cumar aadan axmed oo sarkaal sare ka ahaa ciidankii badda ee soomaaliya fadhigiisuna uu ahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose cumar waxa uu ii warramay isagoo ku sugan magaalada colombos ee gobolku ahaayo ciidanka badda waxaa la aasaasay tobankii bishii febraayo kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii waxaa lagu aasaasay ciidan yar oo laga soo ka qaaday ciidankii markaas jiray ee xooga dalka ahaa saraakiishii lagu aasaasay waxaa ka mid ahaa maxamed cumar cabdulla marino oo labadaba ka soo baxay mataqaanaa kuliyadda ciidanka badda alexandria ee masar kadib ciidanka sidaasuu horta hore ku aasaasmay kadibna waa uu ballaartay maraakiib yar oo dhowr berbere ah iyo dhowr kismaanyo ah oo markaa nooca ruushka ahaa baa lagu bilaabay oo madaafiic saaran tahay markabki marka waa uu bil waa ballaartay ciidanka badda ilaa uu ka gaaray in uu yeesho laba baase oo waaweyn oo saldhigga midna berbere yahay midna kismaayo yahay saldhigga berbere waxaa la dhihi jiray saldhigga gantaalaha saldhigga kismaayona waxaa la dhihi jiray saldhigga horbeedada markabka ugu weyn ay soomaalida xagga militariga ay lahayd waxa uu ahaa markab dejiye ah oo decent shape ah oo baasaha kismaayo yaalay looguna talagalay inuu qaado ciidanka difaaca xeebaha ama manr marinarska la yidhaahdo oo uu ka dejiyo meel aan dekad lahayn awood ule meelaha aan dekada lahayn inuu ciidamo ka dejiyo waan garta saldhiga wuxuu kala wuxuu ciidanka badda wuxuu kala qaybsamaa laba qaybood qayb waxay ahayd qaybta nayfiga ee maraakiibta qaybta kalena waxay ahayd qaybta la yidhaha difaaca xeebaha waan gartay markaa bal cumarow haddaan ku weydiiyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa eed aragteen intii aad ku jirteen ciidanka hadday noqoto dhinaca difaaca dalka
sida aad og tahay ciidanka badda hal mar oo ah dagaalkii seven seven ayaa saldhigga berbera ciidas maraakiib ka mid ah oo maraakiibta dheeraysa ee gantaalada ah ayaa waxaa loo diray dagaalkii casab meeshaasay gantaalo ku rideen markaa keliya ayayna ahayd oo uu dagaalka ciidanka ciidanka badda soomaaliyeed oo uu dagaal galo wixii ka dambeysay ciidanka badda wuxuu ahaa ciidan yacni diyaarsan u diyaarsan inuu difaaco xeebaha soomaaliyeed ka difaaca cadowga hase yeeshe ee wax dagaala oo ciidanka badda uu ka galay xeebaha soomaaliyeed ee aan middaa yartoon hadda kuu sheegay aan ahayn ma jirin waan gartay haddii aanu eegno dhinaca cid ku soo xadagudubtay xeebaha oo hadday noqon lahayd maraakiibta kalluumaysiga sharci darrada ah hadday noqon lahayd kuwa la sheegay inay ku daadiyaan waxyaabaha hadhaaga nucleyer-ka dhacdo aad xasuusan karaysaa ma jirta dhacdooyin waa jirta waxaa jirtay waa markab talyaani ah uu ka kalluumaysan jiray aagga raas kamboni iyo kismaayo u dhaxayso wuxuu ahaa deep fishing gudaha hore ayuu ka iyuu ka kalluumayn jiray waagi dambe markabkaasi waa lasoo sheegay waxay ahayd taariikhdii waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii inay ahayd baan umalaynaya siddeetan iyo kowdii hoori buurgaaba ku yaalo ayaa inta shabaq uu u galay mataqaanay elikadiisa ama brobelerka inta shabaq ka galay buu wuxuu soo galay meesha la yidhaahdo buurgaabo meeshaasaa lagu soo sheegay saddex markab baa loo diray oo maraakiibta turbeedka oo dheereeyo ah iyo hal markab oo xeeb ilaaliyo ah markabka isagaa waa lasoo qabtay dekeda kismaayo muddo ku xirnaan jiray kadibna labada dowladood waa ka heshiiso waa lasii daayay halkaas dhacdo waa xasuusnahay dhacdooyin kale ee ka dhici jiray dhanka mataqaanaa waqooyiga maraakiibta kontrabanka wado lagula dagaalami jiray oo lagu qaban jiray ayadana waan gara waa jirtaa oo aan dhacdooyin hal iyo laba iyo saddex ah laakiin dhacdooyin waaweyn oo weerar ahoo dagaal ahoo xabado la isku rido kama dhicin xeebahana waan gartay wax tala ah amaba aragti adiga kuu muuqata oo lagu soo celin karayo ciidankii badda eed adigu taqaanay wallaahi oo sidaad og tahay baddu berrigii baa gacanta lagu soo dhigi laayahay nabadgelyadii dadka shacabka magaalooyinka ayaa hadda waxay adag tahay in gacan lagu soo celiyo oo waxa ka dhacaya ad arkaysaa meel walba ka dhacayo oodina siday ukala u kala sarreysaa loo kala qaadaa baa la yidhi ima muuqato hadda sida xaaladdu hadda ay tahay in wakti loo hayo in ciidan badeed la abuuro oo badanadii la daafaco oo yacni tii horta hore waxaa ka horreysa ummadda iyo dhismaheeda iyo nabadgelyada dadka ayaa ka horeeyo in midda bad la dhiso kolkii tan dhulka xaal loo helo magaalooyinka xaal loo helo dadkeenna shacabkeenna lunsan ee aan waxba haysaninee colaadu saamaysay xal loo helo ummadda dagaasho la heshiisiiyo markaas kadib bay bannaan tahay in bad loo noqdo taasna ilama dhowaado kaasi waxa uu ahaa cumar aadan axmed oo ah sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidankii badda soomaaliya igana warramayey aasaaskii ciidanka waxaana uu cumar ku sugnaa magaalada colombos ee gobolku ohaayo